Zen.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laabtaaf soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa koodii barkii duurnimo washingtonna waa shantii barkii roornimo waa arbaco sideed tobanka disembar sanadka laba kun sagaal iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaan go jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
qodobadaan idiin hayno waxaa ka mid a dhallinyaro saxafiyiina oo tababar loogu soo gebagabeeyey magaalada boorama
maanta tibinaarkan tobabarkan waxaan odhan karnaa tobabarkii ugu wanaagsanaa buu ahaa tobabar macquul ahaa tobabarada noocan oo kaleana ugu fiican tahay warbaahinta waxaan anigu ka faa'iideyn odhan kara waxaasaan ka faa'iidey waxa weeyaan n xaqa laygu leeyahay iyo xaqa ay dadka kale leeyihiin iyo anshaxa saxaafadda waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyarada magaalada laascaanood oo guul wanaagsan ku tilmaamay bandhiga buugaagta ee halkaasi dhowaantan lagu soo gebagabeeyey sidoo kale heesihii ayaan barnaamijka ka maqnayn
wacadkiina dhex yaalay weligay mahalmaamin xilisahaa igu weyne waqaydka amayabaalin
ciyaarihii qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida
aqalka wakiilada ee dalkan maraykanka ayaa lagu wadaa maanta oo arbac ah inuu u codeeyo xilka qaadista madaxweyne donald trump tallaabadan ayaa haddii ay dhacdo ay suurtagal noqoto ka dhigaysa madaxweyne trump madaxweynihii saddexaad ee xilka laga qaado taariikhda dalkan maraykanka mudanayaasha aqalka wakiilada ayaa muddo lix saacadood ah ka doodi doona qodobada loo cuskanayo xilka qaadista madaxweynaha dowladda turkiga ayaa ka digtay inay tallaabo maraykanka uu ku qadayo cunaqabataynta hub oo sanado badan saarna dalka qubrus ay noqon doonto halis xaaladda sii xumeynaysa koongareeska maraykanka ayaa talaadadii uu codeeyey in lasoo abjaro xayiraadii saarna jasiiradaasi oo lagu soo rogay dii si looga fogaado tartan dhinaca hubka qubrus ayaa laba u kala qaybsanay tan iyo sanadkii afartii markaas oo turkigu uu qabsaday qayb ka mid ah halkaasi iyadoo oo ay ka jawaabaysay afgambi uu ka dambeeyey taliskii militariga gariiga go-aanka dowladda maraykanka ma yeelan doono natiijo aan ka ahayn inuu iqo dadaalada xasiloonida gobolka iyo inuu abuuro halis dhinaca amniga ayaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkiga
degeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a in ka badan soddon saxaafi ayaa ka faa'iidaystay tababarar ku saabsanaa dhowrista xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta shuruucda warbaahinta kaasoo lagu soo gebagabeeyey magaalada boorama warbixintan waxaa noo soo diray haashim sheekh cumar good tababarkan oo ay wadeen ururka suxufiyiinta somalilan ee loo yaqaano solja ayaa haddaba markii uu tababarkaasi u dhammaaday qaar ka mida wariyayaashii ka qayb galay tababarkaasi aan wax ka weydiiyey waxyaabaha ay ka faa'iidaysteen ee ka duwanaa tababaradii hore magacaygu waa horri axmed horri waxaan ahay wariye ka howlgala tv-ga honkable t v gobolka awda laga soo warama maanta waxaanu halkan ku qaadanay siminaar anigu aan odhan kara shakhsiyan siminaaradii hore la geli jiray waxoogaa inuu ka facwen yahay baad moodaayo labayo soddonkii qodobee ku saabsanaa in awal xeerka saxaafadda somalilan inuu ka yar badnaa oo caqabada la isweydiinayey oo xal la isweydiinayey oo la isweydiinayey humanitarianka ama bilyaantinimada iyo waxaan sidee layskaga dhexaysiin doonaa oo laysku keeni doonaa sidee diflomanti saxaafadda loogu samayn doonaa wuxuu ahaa anu siminaarka markaan haashimuu kaaga waramo dee siminaar maantaan odhan karo waa mid wax badan aniga shakhsiyan noloshaydii ka bedelay maadaama aan ahay mid sharciga baranayo dee sharciga ku jira sanadii ugu dambeysay jaamacadda amud de maanta waxaan arkaa inaan faa'iido kala gaadhayo aragtidii aan haystay iyo wixii aan soo bartay wax ka mida inaan maanta aniga lafteyda brestatin ku jeediyey wax ka mida laysoo hordhigay wax badanoona aqoonin aan helay wax badanoo aqaanin aan helay anaa rajaynayna doodaha ka dhici doona bilayska iyo haddii ilaahay nafteyda iyo saxaafadda iyo mas-uuliyiinta dhex mari doona ee lagu xallin karo si loo ilaaliyo xurmada saxaafadda xurmada mas-uuliyiinta iyo guud ahaanba sharafka wada shaqayneed ee saxaafadda iyadoona dhaliilaha laga tegayn oona cidna loo dhaganuglaanayn cidna cid in sharciga loo hogaansamo tababarkan maanta loo qabanayay saxafiyiinta gobolka awdal maxaad ka faa'iiday horta aad iyo aad baad mahadsan tahay haashim sheekh cumar good v o na sidoo kale waan soo dhaweynayaa magacaygu waa farxiye laki yaasiin buuni ku nool gudaha magaalada boorame ka howlgasho t v-ga qaran somalilan gaar ahaan gobolka awdal runtii tababaradii hore ee la qabanayey tababar aan is odhan karo tababar ay dhallinyaro badan ka faa'iidaysteen weeyaan tababar wax badan nooga kordheen weeyaan tababar aan is odhan karno yacni waxyaabihii aasaasiga iyo xaqiiqadii ayaa maanta lasoo saaray tababar aan odhan karno shan iyo soddon wariyaa ka faa'iidaystay oo warbaahinta gobolka ka howlgasha maanta seminaarkan tababarkan waxaan odhan karnaa tababarkii ugu wanaagsanaa buu ahaa tababar macquul u ahaa tababarada noocan oo kaleana way u fiican tahay warbaahinta qodobada aad isdul taagi karto eed odhan karto maanta waad ka faa'iiday tababarkan ee laguu sheegay maadaama adigu aad tahay weriye ma noo tilmaami kartaa waxaan anigu ka faa'iideyn oo dhan kara waxaasaan ka faa'iiday waxa weeyaan xaqa laygu leeyahay iyo xaqa ay dadka kale leeyihiin iyo anshaxa saxaafadda qodobadaas ayaan ka faa'iiday runtii waana ku dhaqmi doonaa Ee, weriye hurri adigu maxaad ka faa'iiday qodobada aad isdul taagi karto aad is odhanayso een, aqoontaadii aad hore ugu lahayd warbaahinta waa lagugu soo kordhiyey kuwe ka mid a horta haashimow dee anugu awal waxaan aqaanay xeer labaiyo soddona oo somalilan inta badan ay anshaxa warbaahinta iyo intaa lagaga sheekeeyo soolja bixin jirtay maanta waxaa ee, aan faa'iido u arkaa igu soo korodhay dad khabiiro oo aqoon-yahana oo aadka dadkan u xiseeya oo warbaahinta soomaalida ku jira oo nin aad ku hayatihiin oo v o da ka shaqeeya au ka mid yahay aragtiyo au ka dhiibtay oo noqday aragtiyo la qoray oo shakhsi waa curiyo soomaali wey waa sax Een, sidoo kale xeerasha ciqaabta xeerka ciqaabta la yidhaahdaaye wariyuhu de somalilan san ogna xeer- xeerka ciqaabtay ku xukuntaa marka wariyihii lagu soo eeday iyadoo la ogyahay xeerka madaniga ah in anshax marin wey anshax marini iyo ciqaabina dee ciqaab kriminaal baan u arkaa wariyuhuna waa inta badan waxa la dhaha waa wax sifilo oo wax anshax marin la yidhaahdo ayuu galaa oo ta kaleo maanta aan ogaadayna in c i d da aniga ayna iiba yeedhi karinba olaamaha bilayska iyo hadda kadib aan odhan karo ciddaas ay gala hadli karta wixii dembi aan galo oo aniga ayna cid kale sheeko kale weydiin karin laakiinse awal c i d da ay yeedhaysay meel bay igu baadhaysay c i d du dee dambiile ma yihi dil ma geysan nafna ma geyn qaranna ma dumin Ee, qori intaan qaatayna suuqa borama laygama soo dhex qabanayo marka waxaan maanta ogahay berri waxaan ku garami doonaa anoo sharci yaqaan sharcigii bartay inaan berri idhahda aniga maxaa sugaya keenay c i d da waxaygu waa sifil waa madani waa in bilayska laamaha bilayska baaraan dembigaanoo dibadda joogo maanta waxaan garayaa in lay keeni karoon xeerlaalinta layga soo dacweeyey kabacdi anna loo yaraan qabsado anna loo yaraan qabsado halkaa ku doodo marka dee shuruucdii baynu maanta dabaqnay marka waxaynu leenahay somalilan xeer ciqaabeed yayna ku xukumin arrimaha madaniga ah ee sifilka ka dhex dhaca anigu maanta war baa sheegay aroorta inta katiinad lagu dhajiyay iyadoona laysoo eeday in laygeeyo jeelka marka jeelka leeyahay kabacdi waxaa laga soo diray c i d da c i d da maxay keenaya maanta waxaan ogahay inaan c i d da la doodi karan odhan doono anu dembi ma gelin arrinkaygu waa sifil innaga wax isu keen keenaa ma jiro hay-adaha xuquuqul insaankaan codsaday inay ii yimaadaan ay iga qaadaan waxaan dembi galan laakiinse shalay aniga iyo ka dilka ayaa dameelona lagula xidhayo waan iskaga qanacsanaa in lay xidho laakiinse maanta waxaan u malaynayaa inaan siminaarkaa kaga bogsanin waxaad ka mid ahayd wariyeyaashii ka qayb galay tababarkan loo qabanayey warbaahinta ee gobolka awdal muhiim ma tahay in dhallinyarada ka shaqaysa warbaahinta in tababar la siiyo oo aqoontooda kor loo qaada faa'iido mau leedahay dhallinyarada haashim sheekh cumar good aad baad u mahadsan tahay magacaygu waa shucayb maxamed kaahin waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii saaka ka qayb gashay kulankii ama een, tababarkii loo qabtay kulankaasi saaka waa faa'iiduu ahaa faa'iido badan welibana kulankan iyo kuwa ka ballaadhan in loo qabto dhallinyarada ka shaqaysa warbaahinta si ay u fahmaan xeerarkan kala qabanaya iyo ka iyo mas-uuliyiintan ay shaqa wadaagta yihiin way iminka waxaa jirta inaynan mas-uulka garanaynba xeer una garanayn xeerkii ka qaban lahaa weriyaha wariyuhuna unan garanaynin xeerka ka qaban lahaa mas-uulka marka maanta barhkood aad bay u fahmeen wax badan bay fahmeen marka waa muhiim in la arko oo een, la qabto tababaro noocan oo kale lana soo celiyo kuwa kuwan ka ballaadhana hal helaan lena kuwaas waxay ka mid ahaayeen dhallinyarada ka shaqaysa warbaahinta gobolka awdal xaashim sheekh cumar good v o e boorama aad u mahadsan yahay haashim dhegaystayaal warbixinno kale ayaa inoo soo socda balse markaan aynu ku yeerasanno heestan farxiyo fiska iyo cabdicasiis kalaaji ay ku luuqayaan
baryo waaxyays raajay wadnayaa isu xiisay wiilashii isu ooy wakhtigaa isu keenay
qalbiyaalisu waashay wahoyowga wadaagay cishqigii iswakiishay wakamaanta
baryo waxaisraadshi wadnayaal isu xiisay wiilashii isu ooyey wakhtigaa isu keenay
qalbiyaalisu waashay wuxuyuuga wadaagay cishqigii iswakiishay waa kamantaagaagay
wacadkiina dhex yaalay weligay mahalmaamin xiisahaa igu weyne kuwa qaydka amayabaalin
wacadkiina dhex yaalay weligay mahalmaamin xiisahaa igu weyne kuwa qaydka amayabaalin
naftu way isu bugtaay wadantii kalgacaylka wabaxoo ka tiroonka naftu way subugtahay wadankii kalgacaylka iyo waraabi markayga
naftu way isu bugtaay wadantii kalgacaylka wabaxoo ku tiroonka naftu way subugtahay wadankii kalgacaylka iyo waraabi markayga
xubbi waayaysdoonay xusus maanka walaaqday jacaylkii i wareegmay wanigaa ka dawoobay
Ah, kama waabka dhankaaga kama weecdo agtaada wejigaaga qurxooni walla waa wehelkayga
xubbi waayaysdoonay xusus maanka walaaqday jacaylkii i wareegmay wanigaa ka dawoobay
Ah, kama waabto dhankaaga kama weecdo agtaada wejigaaga qurxooni walle waa waa weelkayga
wacadkiina dhex yaalay weligay mahalmaamin xiisahaa igu weyne kuwa qaydka amayabaalin
wacadkiina dhex yaalay weligay mahalmaamin xiisahaa igu weyne kuwa qaydka amayabaalin
nafku way isu bugtaay wadantii kalgacaylka wabaxoo ka tiroonka naftu way subugtahay wadankii kalgacaylka iyo waraabi markayga
naftu way isu bugtaay wadantii kalgacaylka wabaxoo ku tiroonka naftu way subugtahay wadankii kalgacaylka iyo waraabi markayga
heeskaasi ay nagu luqeynayeen fanaaniinta farxiya fiska iyo cabdicasiis khilaaji intaasaynu ku dhaafno kaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a qabanqaabiyaasha bandhiga bugaagta ee magaalada laascaanood ayaa guul ku tilmaamay qaabkii u dhacay bandhigii dhowaan lagu soo gebagabeeyey laascaanood wariyaha v o eda gobolka sool ayaa wixii laga bartay bandhigaasi ka waraystay gudoomiyaha dhallinyarada gobolka sool naafi aadan weli
barnaamijkii bandhigii caalamiga ahaa ee bugaagta laascaanood waxa uu bilaabmay tobankii bisha waxa uuna dhammaaday labiyo tobankii bisha Eh, barnaamijkaasi wuxuu noogu dhammaaday alxamdulilah si qurux badan wuxuu ahaa barnaamij aad u baaxad weyn keliya bandhig bugaageed ma ahayn wuxuu ahaa bandhig farshaxaneed wuxuu ahaa bandhig sugaaneed wuxuu ahaa bandhig dhaqameed laakiin magaca unbaa wuxuu ahaa bandhig bugaageed waxaa kasoo qeyb galay marti tiro badan oo tiradoodu ay laba boqol iyo dhowr iyo labaatan kor dhaafayso waxaa kaloo jiray marti korsocod ah oo iska yimi magaalada oo aanan anaga casumin xiise ay u qabaan magaalada iyo bandhigaba bandhigani wuxuu ah kii ugu horreeyey magaalada laascaanood lagu qabto bal ka war inaad bandhigaasi la qabto oo uu soo gebagaboobo maxay uga dhigan tahay guud ahaan aqoon-yahanada gobolka sool iyo dhallinyaradii soo qabanqaabisa
horta marka la dhaho gobolka sool waxay uga dhigan tahay guul weyn bay dhallinyarada ay joogaan dhallinyarada gobolka sool oo dhan gaar ahaan qoladeeda qabanqaabinta ee dalada midsool oo anugu aan guddoomiye u ahay aniga tiimka iyagu alxamdulilah markii koowaad waxay noo noqotay cashar barashaan moodeynay laakiin waxay noo ahaydba wax aada u fudud in bandhigan la qabto oo sidaa uu quruxda badan u dhaco aqoon-yahanada gobolka sool wuxuu u noqonayaa iyo dadka dadyoga gobolkan deganba iyo degmadaba wuxuu u noqonayaa magac xoog badan wuxuu muujinayaa laascaanooda dhabta ah ee bulshada caalamka wuxuu u muujinayaa indhahoodana kusoo jeedinayaa laascaanooda xaqiiqada ee jirta markaas waan ku faraxsanahay in barnaamijkaasi uu sidii ugu habbooneed u dhacay faa'iido weyn iyo waxtar weyn ayaana ugu jira gobolka
in dhallinyaradu ay iskaashadaan iyo hay-adaha oo ay ka mid tahay hay-adda s v o iyo idinkoo dhallinyarada ururada bulshada bal ka waran oo midhahaasi ay ka soo baxaan dadkaasina laysugu yeedho oo xoogga la mideeyo alxamdulilah horta cabdikariim siciid aw cabdi oo ah hay-adda s v o ayaa ku mahadsan inuu fikraddan keenay maalgelintana bixiyey ka dhallinyaro ahaan qabanqaabinta waxaan ku qabanay si bilaash ah oon waxaan lacaga ahayn qabanqaabinta xooggaa leh keliya annaga ma ahayne dhallinyarta magaalada dhan baa iskaashatay iyo tiimamka kale ee magaalada dhan iyo tiimamka ciyaaraha iyo tiim kastoo magaalada joogay un baanu isu kaashanay waxaa lagu soo bandhigay bandhiga fardo ciyaaro dhaqameed waxyaaba aada ugu cusub oo dhanka kalena dee qorayadii bugaagta bal ka waran labadaa shaqo sidaas ugu qabateen dhaqankiina la keeno buugtiina la keeno cabdikariimow shaqo xoog weyn ayaan qabanay ka hor bandhiga ilaa laba bilood ayaa waxaan ku jirnay diyaarinta hawshan inaan fardo keenno inaan maktabada keenno ilaa xamar ilaa hargeysa ilaa nairobi meel kasta aan ka keenno xooga ugu badanna waxaanu gelinay intaas isu yimaadeen weliba annaga oo kharash ku bixinay si ay u yimaadaan oo aanu quruxdaas gobolka uga dhex muujinno soomaalida dhanna uu kulmiyo ciddii af soomaali ku hadasha isagoo ka madax bannaan siyaasad iyo waxyaalo kale toonna
naafic ma laga gaadhay guushii aad rajeynayseen oo kale in bandhigani waxyaabihii loogu talagalay lagu hiigsaday fariintiina ay bulshada deegaanada soomaalida oo dhan ay gaadhay waxaan is odhan karaa markaan qiimeynay martida timi iyo sida uu barnaamijku u galay saaxadda bulshada soomaaliga ku hadasha waxa aan odhan karaa waa laga gaadhay guushii aan ugu talagalnay aan islehayn waad gaadhaysaan taargetkeegiina maanta waan joognaa iyo hadafkii aan ka lahayn ugu horeyn waxaan isbaahinay laascaanood gudaheeda waxa yaala martiduna inay qaado bulshadana ay u muuqato labadiina way muuqdeen mahaddaasna waxaa iskale ilaahay marka labaadna qof kasta oo hawshaas nagu biiriyey xoog iyo caqliba iyo cabdikariim oo ha aasaasiyey hawshan iyo warbaahinta oo muujisayba way ku mahadsan yihiin waxyaabahaad is leedahay deegaanada kale way idinka baran karayaan oo bandhigyadooda kalena in sidaas oo kale wax looga bedelo maxay ta deegaamada kale waxaan rajaynaynaa inay naga baran doonaan waxyaalo halkan aan kusoo bandhignay aysan iyagu soo bandhigin oo kow ka tahay oo annaga aan gaar u leenahay oo aan gobolkan u gaar leeyahay sida fardaha hidiya dhaqanka ciyaaraha aqalada dhisan iyo hadduu ilahay ku reeyay martisoorka cajiibka ah ee martidii halkan timi oo aan qof qudhaati uusan mid kasta uu ku faraxsan yahay magaalada iyo hadduu eeba ku roon yahay dadka lagu casumay mudantii mudantii bulshada soomaaliyeed af iyo dhaqanba in lagu casumay inkastoo ay jiraan dad naga cudurdaartay arrimo iyaga u gaara awgood
kaasi waxau ahaa guddoomiyaha dhallinyarada gobolka sool naafic aadan weli oo u warramiyay wariyaha v o e da laascaanood halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o e haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa nala socodsiinaya jamaal axmed cusmaan
aad baad mahadsantahay xuseen kulan wanaagsan dhegaystayaal maanta waxaa la dheeli doonaa kulmo ka tirsan horyaalada qaarkeed hase yeeshee kulanka ugu xiisaha badan indhaha lagu hayo waa kulanka el classico ee needyada barcelona iyo real madrid ay ku wada tartami doonaan horyaalka kubadda cagta ee dalkaasi sbain ee laliigaha labada kooxood ayaa hadda waxa ay leeyihiin dhibco isku mid ah oo shan iyo soddon dhibcood ah midkiiba iyadoo kooxba kooxda kale ay doonayso in ay markaasi horyaalka kaalinta koowaad sii hanato oo ay sii joogto kana badiso kooxda kale labadan koox ayaa kulankoodasi waxa uu ahaa mid hore loo baajiyey kadib rabshado ka dhacay gobolka kataloniya ee barcelona ay ka dhisan tahay hase yeeshee waxaa la filayaa in galabta ay labadaasi kooxood is arkaan oo ay markaasi dhilaan marka la fiiriyo labada kooxood ee barcelona iyo real madrid ayaa kulmadii ugu dambeeyey ee ay ciyaareen naadiga barcelona waxaa la sheegayaa inay badisay kulamo ka badan laliigaha dalka spain real madrid marka la fiiriyo oo labiyo toddobaatan gaaraya halka real madrid aan iyaduna marna laga badinin kulamo ilaa iyo labiyo toddobaatan gaaraya dhammaan natiijooyinka ama kulmada horyaalada koobka iyo tartanada kala gedisan ay ciyaarto oo markaasina ay doonayso inay markaan kooxda ka badiso oo ay hore ugu sii socoto natiijooyinkii ugu dambeeyey waxay ahaayeen in labada kooxood ee kulinkii ugu dambeeyey ee dhex maray naadiga barcelona ay ku badisay gool iyo waxba maaj labadeedii kulan dhex maray sidoo kale february toddobalabaatankeedii ayaa kooba dalrey kulan ka tirsan oo labada kooxood dhex maro waxaa saddex gool iyo waxba ku badiyey kooxda kubadda cagta ee barcelona isla kooba dalrey lugti koowaad february lixdeedii ayay gooli gool isla dhaaf waayeen waxaana kulamadii ugu dambeeyey ay ahaayeen kooxda barcelona mid iyadu dhankeeda uu jiray marka la fiiriyo natiijada ay ciyaareen labada kooxood waana arki doonaa sida ay ku kala dhamaystaan labadan kooxood kulan ka tirsan horyaalka dalkaasi talyaaniga ayaa la dheli doonaa naadiga yuventus ayaa la ciyaari doonta naadiga kubadda cagta ee zamdoria kulankaasi maanta ayuu dhici doonaa waxaana naadiga yuventus ay hadda kaalinta labaad dhinaca farqiga goolasha kaga jirta kala saraynta horyaalka dalkaasi talyaaniga iyadoo koowaad ay ku jirto naadiga inter milan oo iska leh soddon iyo sagaal dhibcood yuventus ayaa dhibcinta la mid ah waxa ay leedahay ha yeeshee dhinaca farqiga goolasha ayay kaalinta labaad kaga jirta soddon iyo lix waxaa iska leh lazio roma ayaa kaalinta afraad fadhida oo soddon iyo laba dhibcood iska leh sidoo kale waxaa la dheeli doonaa maanta kulamo ka tirsan koobka e f l kaabka ee dalka ingiriiska naadiga kubadda cagta ee liverpool ayaa shalay waxa ay guuldar kala kulantay naadiga astonvilla inkastoo ciyaartooyda da'da yar ee liverpool ay dheelayeen kulankaasi maadaama liverpool ay hadda ciyaartooydooda waaweyn ku maqan yihiin dalka qatar oo kulan maanta ay dheeli doonaan ka tirsan koobka koobka caalamiga ah ee maadaama dhowaantan ay ku guulaysteen champions leaga ayaa waxaa haddaba kulmada kale ee kaabka maanta dhexi doona ka mid oxford waxay la dheli doontaa naadiga mancity manchester united waxay martigelin doontaa naadiga colchester naadiga kubadda cagta ee liverpool waxa ay dheeli doontaa oo ay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ee mentery kulan ka tirsan fifa club world cup samifinalihiisa oo ka dhexi doona magaalada dooxa ee dalka qatar dhegeystayaal naadiga everton ayaa la dheli doontaa naadiga lester city koobka evel kaabka kulmada dhexi doona ayuuna qayb ka yahay waxyaabaha kusoo kordha natiijooyinkaasi waa idiinsu gudbin doonaa ee dhinaca bundusliigaha dalka spain haddii aynu aadno waxaa la dheli doona kulmo ka tirsan horyaalkaasi bayan munich ayaa la ciyaari doontaa naadiga freiburg frankfort waxay la dheli doontaa naadiga con halka mushin gladbach ay la dheli doontaa naadiga benbon liverkusen iyo hat barlin ayaa sidoo kale wada ballansan shilka ofo iyo wolfsburg ayaa wada dheli doonaa zeerada dalka talyaaniga kulan kale ayaa breshia saswar uu dhex mari doonaa waxyaabaha kusoo kordhan waan idiinsu gudbin doonaa natiijooyinkaasi xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga e v o a haatanna aynu ku wadanansannoo codadka fanaaniinta caamir zaki iyo nimca dareen
xariirkii dunidaye midaan xeer dhiganaye xumaadiga mudantaho xaqaaga magudi kare
iskiyamaankabatege intaan xabsi kugu qufulo miyaan xer kale tega xabiibi mid kale dhaha
xariirkii dunidaye midaan xeer dhiganaye xumaadiga mudantaho xaqaagama gudi kare
adaa raagga ka xushumo iskiyamaankaba dege intaan xabsi kugu qufulo miyaan xero kale dega xabiibi mid kale dhaha
dabaa jira xasiibo intaa xidna buurayo xumaanka shaqaynayey xanaanee caashiqo xertii culimaada u yeedho u yeedho jacaylka xisiga ugo
wanaagga ma xorayo xisaabi dareenka xubbiyo xiso waa kudhane xadhiga u adkee camiir u adkee hertiyo culimaada u yeedho u yeedho jacaylka xisiga ugo
dabaa jira xasiibo intaa xidna buurayo xumaanka shaqaynayey xanaanee caashiqo xertii culimaada u yeedho u yeedho jacaylka xisiga ugo
wanaagga ma xorayo xisaabi dareenka xubbiyo xiso waa kudhane xadhiga u adkee camiir u adkee xertiyo culimaada u yeedho u yeedho jacaylka xirsiga ugu yeey
ankaygaan kugu xidho waxaad tahay xural cayn xaraga ku dhammaatayo leeriya garasha badan
xalaal daladoo ma huro akaaga ammaanta oo hadaftan kuu jeclo afah magacaaga baan intaa xusaya anigu yee
ankaygaan kugu xidho waxaad tahay xural cayn xaraga ku dhammaatayo leeriya garasha badan
xalaal daladoo ma huro akaaga ammaanta oo hadaftan kuu jeclo afah magacaaga baan intaa xusaya anigu
waxaa jira xiisihii nimco igu ka xidho habiibi ma marmaye xanaane caashiqo xertii culimaada u yeedho u yeedho jacaylka xirsiga ugo
wanaagga ma xorayo xisaabi dareenka xubbiyo xiso waa kudhane xadhiga u adkee camiir u adkee hertiyo culimaada u yeedho u yeedho jacaylka xirsiga ugu yeey
waxaa jira xiisi waa tahay heestaas dhegaystayaal waxaa ku luuqanayay fanaaniinta camri zaki iyo nimcdareen gabagabayeen u ahayd idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan kulan dambe nabadgelyo
u yeedho u yeedho jacaylka xirsiga